halka habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen sabtiya bisha ogasna waa koob iyo toban sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa nuux xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo maalmihii lasoo dhaafay beelo ku dhex marayay galbeedka magaalada kismaayo oo weli oogan
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu marti ku yahay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maktabad laga furay degmada garbahaare ee gobolka gedo barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku daahfurtay golaha dhaqaalaha qaranka kaasoo bishii julaay ee lasoo dhaafay lagu yagleelay wareegta madaxweyne golahan ayaa noqonaya hay-ad ka talisa hay-adaha dowladda maaraynta kala talisa hay-adaha dowladda maaraynta iyo horumarinta dhaqaalaha waxaa kaloo oo golahani uu ka caawinayaa dowladda gorfaynta arrimaha dhaqaalaha guud iyo weliba siyaasadda dhaqaalaha ee caalamiga golahan ayaa waxaa guddoomiye u ah madaxweynaha soomaaliya waxaana xubno ka ah hogaamiyeyaasha bangiga dhexe hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada iyo shan xubnood oo kaleo khubaro dhinaca dhaqaalaha iyo maaraynta maaliyadda oo madax bannaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo madashii lagu daafuray ee shirka ka hadlay ayaa sheegay in golahan uu astaan u yahay sida dowladdiisa ay uga go-an tahay wax ka qabashada dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa
nin u shaqaynayay shirkad diyaaradeed oo laga leeyahay magaalada siyaatal ee dalkan maraykanka ayaa xalay xaday mid ka mid ah diyaaradihii yeelay garoonka ka hor inta aysan diyaaradda ku soo dhicin jasiiradda ketran ee gobolka washington taliyaha ciidanka booliska magaalada pierce ayaa sheegay in nin sagaaliyolabaatan jir ah oo u shaqaynayay shirkadda diyaaradaha horizon air uu garoonka caalamiga ah ee siyaatal tacoma uu ka qaatay diyaarad laba matoorey ah oo nooceeduna uu ahaa q afar boqol boolisku waxa ay ninka falkani ku kacay ku tilmaameen in uu ahaa nin isdilay cajalad laga duubay qeybta laga xakameeyo diyaaradaha ee garoonka siyaatal tacoma ayaa laga maqlay shaqaalaha haga diyaaradaha oo isku dayaya inay ku qanciyaan nin ay ugu yeereen riij in uu soo dejiyay diyaaradda ninka ayaa ku jawaabay waxaan ahay sabool waxaanan u malaynayaa inay maskaxdu idabacday shirkadda horison weli ma aysan soo bandhigin magaca ninka diyaaradda ay la soo dhacday
isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiye ayaa sheegay inay baadhayaan duqayntii dhanka cirka ee ay ku dhinteen kontonka qofoo badankooda ahaayeen caruur kadib markii ay hore u difaaceen weerarkaasi islamarkaana ay ku tilmaameen inuu ahaa tallaabo militari oo sharciya isbeddelkoodan ayaa imi kadib markii cambaarayn xooggan ay dunida kaga timi waxaana qaybaha cambaareeye ka mid ahaa golaha ammaanka qaramada midoobay oo ku baaqay in baadhitaan madax bannaan lagu sameeyo duqayntaasi mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa sheegay in ugu yaraan afartan carruura ay ku dhinteen duqayntan oo khamiistii ka dhacday waqooyiga dalkaasi yeman iyadoo mid ka mid ah gantaaluhu uu beegsaday amaba uu ku dhacay bas dugsi oo siday carruur ka soo laabatay dalxiis xagaaga oo dugsigu u baxay iyadoo mucaaridku ay intaasi ku dareen in sida oo kale weerarkaasi dhanka cirka ee lala beegsaday deegaankaasi ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddobiyo toddobaatan qof
ciidanka ilaalada kacaanka ee dalka iiraan ayaa sheegay inay dileen toban maleeshiya ah oo ay sheegeen inay qayb ka yihiin koox argagixiso ah dhimashada maleeshiyada ayaa timid kadib markii ay ciidamada militariga ee iiraan howlgal ka sameeyeen deegaan u dhow magaalada oshnaviya oo ay degaan kurdiyiinta iiraan kuna taalla xadka iiraan iyo ciraaq bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka ayaa lagu sheegay in ciidanka ay sidoo kale gacanta ku dhigeen hub iyo qalab isgaarsiin oo ay kooxdani lahayd iiraan ayaa muddo sannado ah dagaal kula jirta maleeshiyaad hubaysan oo kurdiyiin ah oo ka dagaalama gobolka ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee qarbi azarbaijaan ee dalkaasi iiraan
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington waanan dhegaystayaal idinka raalli gelinaynaa ciladaasi kooban ee dhinaca farsamada ee nala soo daristay haatanna hargeysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku sheegay in xukuumaddiisu ay burisay heshiisyo hore loola galay shirkado gaar loo leeyahay oo lagu wareejiyey maamulka haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka hargeysa iyo waliba sida oo kale adeegyo la xidhiidha arrimahaasi kuwaasoo u amray in lagu soo celiyey gacanta dowladda madaxweyneha ayaa sidoo kale hay-adaha ay ka midka yihiin hanti dhowrka ku amray in lasoo qiimeeyo lacagta ay shirkadahaasi ka dheefeen inta ay gacanta ku hayeen wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaari ayaa warbixintan magaalada hargeysa nooga soo diray war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada oo ku saxiixayay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu yidhi markaan garwaaqsaday in daryeelka iyo ilaalinta hantida guud ay tahay waajib saaran xukuumadda hantidaas oo haddii loo baahdo la wareejin karo keliya ah si sharciga waafaqsan sida ku cad qodobka labiyo tobnaad dastuurka dalka markaan xaqiiqsaday muhiimadda ay leedahay lasoo noqoshada hantida dowladda oo olduuf sharci ku jiro habka loo wareejiyey maadaama aanu jirin xeerka iskaashiga dowladda ee ganacsiga gaarka ah markaan arkay muhiimadda ay leedahay in dowladdu lasoo noqoto hanti ahaan iyo maamul ahaanba haamaha shidaalka berbera adeega amniga madaarada caalamiga ee cigaal iyo baarkinka madaarka cigaal markaan xaqiiqsaday in sii wadidda heshiisyada lagu wareejiyay adeegyada bulshada ee xukuumaddu ka mas-uulka ahayd aanay ku jirin danta guud ee qaranka islamarkaana ay ka hor imanayso waajibka xukuumadda ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo uga faa'iideynta danta guud markaan helay tala soo jeedinta guddida dhaqaalaha iyo horumarintii heer qaran iyo tala bixintii sharci ee heshiisyadii dhex maray xukuumadda iyo shirkadaha b o g s r m iyo epas waxaan go-aamiyey kow in la buriyey heshiisyada lagu wareejiyay adeegyada haamaha shidaalka adeega amniga madaarada iyo adeega baarkinka madaarka ee cigaal in xukuumaddu ay gebi ahaanba ula soo noqotay si sharciga waafaqsan maamulkii gacankuhayntii adeegii iyo qalabkii haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka caalamiga ee cigaal iyo adeega baarkinka madaarka caalamiga ee cigaal oo ay hayeen shirkadaha kale ah b o g s r m iyo epas saddex in wasaaradda ganacsiga washaradaha iyo dalxiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda hantidhowraha guud ee qaranka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo hay-adda duulista hawadu ay keenaan qiimeyntii dhabtaha ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ee dhaqaalaha ay shirkadda b o g s r m iyo epas ku maalgeliyeen haamaha shidaalka ee berbera amniga madaarka caalamiga ee cigaal iyo baarkinka madaarka soona xaqiijiyaan dhaqaalaha ay ka heleen war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yidhi qodobka afraad ee war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu yidhi in wasaaradaha iyo hay-adaha ay khusaysa ay gutaan waajibkooda sharciye ee fulinta qodobadan kor ka xusan iyo qodobka shanaad oo ah in shaqaalihii ka howlgelaya adeegyadani ay shaqadooda usii wataan si caadi ah dhammaan adeegyadan ayay hore gacanta ugu hayeen shirkada gaar loo leeyahay waxaana hore heshiisya ula galay oo bixiyey xukuumaddii ka horeysay ta hadda ee madaxweyne siilaayo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galbeedka magaalada kismaayo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka ognaa colaad u dhexaysa maleeshiyabeeleedyo isku haya muran dhinaca dhulka ah dagaaladan oo ay dad badan ku dhinteen ayaa waxaa isku dayey labada dhinac inuu heshiis dhex dhigo maamulka jubbaland hase yeeshee wararka gobolka ka imanaya ayaa sheegaya in colaaddu ay weli taagan tahay wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas ayaa saare cabdi axmed ay ka wareysatay ugaas xasan sheekh ibraahim markuu horeyso waa ku mahadsan tahay insha allahu dagaalkii soo noqday saaki markay tahay barqadii shan saac meelahaas markay tahay nimankii aan iska soo horjeedna maalin dhaweyn aan nabadda wada saxiixinay weerar qaadeen reero meel deganoo wiilishiima aragtay meesha ay ku jireen aan ka bixinayo reero qur-aan ka akhrisanayo mataqaana fadhiyay u tageen meeshii ayagoo joogo taliskoodeyda ka maqanay mataqaana ay weerar kusoo qaadeen ma garat waa gartay marka yaa ku dhintay weerarkaas afar nin aa ku dhimitay shan lix ninna waa ku dhaawacanta maxaa dagaalkan uu usoo noqnoqonayaa oo waa tii xataa xal laga gaaray heshiis la kala saxiixday weli maxaa loo dhammayn la'yahay maalinta maalinka saddex baan mataqaanaa uga feermeynay maamulkii jubbaland joogo oo culamada udiinkii magaalada kismaayo joogto oo uqaashii joogaan oo qabaa'iluhu dhan isu yimaadeen oo ma aragtaye anagoo shan iyo ayagoo shan iyo tobankaas nin baan ku saxiixnay haddee si wanaagsan baan mataqaanaa marka ayla soo qaadanay marka waa khayaano mataqaana khayaamo waay khayaama ayna khayaameen waay waana khayaameen maaragtay anaga ciidankayna aadba waa ka bixinay waa ka tagnay waa meesha nabad baan ku sheegnay waa la kala tegey dadkii way markii ka bacdaayeen iraadoday maaragtay meelaha ay tageen ay ugu daba tageen dadka saasay ku laayeen marka runka ma ahayn anaga lilaahi bay naga eedayeen mataqana laqdaba ay ka ahayd marka dadkan hadda dhintay ma ciidamay ahaayeen saad leedahay ciidanka dhankiina mase waxay ahaayeen dad rayid ah saddex nima mataqaana rayad eh afarta dhimintay saddex nin waa rayad nin waa askari ka ahaa oo mataqaana meesha qadu u doontay meesha odayaasha mataqaana muraadka lagu qayo qadu u doontay kuwa kale oo mataqaana meesha ku dhamaadeen dadkii rayidka ahaay oo ducaysanaya meesha joogid ay ahaayeen waxa kaloo dhaa dhaawacma mataqaana dadka kale ay ahaayeen marka ugaas xasan sheekh ibraahim oo hadda waxaa jirta in waxaan ay soo noqnoqonayeen dagaaladan qabaa'ilka ku salaysan marka bal waxaad iiga warantaa maxaa xal ah haddii maamulka xataa intuu idinkala dhex galay warqadihii aad kala saxiixateen haddana hadda la isku soo noqday maxaa xal u ah dadka iyo deegaanka si nabad loogu wada noolaado wallaahi horta xal allaha keena laakiin aniga wax kasta oo mataqaanay nin dhinta haddee nin dhinta nin nool baa ka roon nin dhinta nin nool baa ka roon inuu maaragtay dabada qaban oon celinno oon maaragtay sabarno oo wixii dhinta allaha naga kaafiyo wixii dhaawacana allaha mataqaanaa daaweeyo inaan mataqaanaa haddana nabadda mar labaad u joogsanaan diyaarnahay annaga nabadda nabadda mataqaana gacantan anaga hadda nagu dambeysay dad baa nagala laayay saas ay tahana beri subaxdii haddii hadda ay noo yimaadaan ama dadna dhexdhexaadiya la helo waxaan diyaar u nahay inaan xabad ridnimo rabnay inaan nabadda qaadanaan diyaar u nahay maamulka jubbaland ma idinla hadleen ilaa hadda intii shaqaaqooyinkan cusub ee dhaceen ilaa iyo maanta maamulka jubbaland waa iisu dhabar jibiyey maanta lama rabaa afar iyo labaatan saac iyo afar iyo labaatan saac ayaa xabadda joogsatay berina waxaa loo diyaarahaa beri subaxdii oo axadda taan waxaa loo diyaarahaa in culamaa udiinka iyo maamulkii iyo mataqaana salaadiintii dalka joogtay oo dhan in lasa raaco meelaha mataqaana ay joogaan ciidamada la kala qaado ee ma aragtay nin walba danihiisa qabsado aniga hadda kuwaana bantooda a qabsadeen a mataqaana meeshii ay t ay dharaarnaan waa laga kaxeeyey moobeel kelihaan ugu kaxeynay akhyaar baan u dirnay marka berina in la dhamaystiraa raba maadaama maanta arrintaanaa dhacday arrintaanaa dhacday waa gartay ugaas xasan marka deegaanadan lagu dagaalamayo waxaynu ognahay waa dhul baadiye ah waa dhul tuulooyin ah ma mudno in dad badan dhiigooda uu ku daato marka maxaa macno oo ku jiro oo dhinacyadan ee dagaalkooda usoo noqnoqonaya oo qabiilada ay hubka la isugu qaato oo laisu dhamaynaya r waa mahadsan tahay waxa waaye waxaa dagaalka ma aragtay uu ka yahay meesha ayada waxaan aniga ogeyn baa ku jira nimankan waxaan aniga ogeyn dhul daaqsiin ahaa oo xoolaba daaqeen ahaa oo wara ay ku yaalaan oo barbaxa lagu barbaxo oo dooga markay tahayna la dega ayay magaalooyin ka dhigeen magaalada haddaan kala hadalnayna mataqaanay waa waxay yidhaahdeen magaalaan ka rabnaa meeshaan hadda meeshaan magaalo ma noqotee see waa la yidhaahday markii dambena maamulkaana soo dhex galay waa iska dhaafnay waxa waaye go-aan baa la gaaray magaalo cusub lama dhisi karo tuulooyinka hore waxaan ahayn lama dhisi karo joojiya la yidhaahday adinkana mataqaanaa ku jooga meeshiina dhismihii aynu joojino sii wadeen haddana mataqaanaa waa naloo yeeriyo waxaa layidhi go-aankii maamulka jubbaland ka soo baxay maxaa ka hergelay ayaga waa qariyeen waxay dhaheen wax waa hergelay wax dhismo ah iyo wax dhib kale ah ma jiro haddee annagana ma taqaanay waxaanu niri meeshii ayaga wax la joojiyo ma jiraan dhismihii baa socdo guddi mataqaana khilaafaadka la yidhaahdo oo soomaali oo dhan ka kooban intuu soomaali oo degta dalka ka kooban baa loo diray waa lasoo arkay inay ziyaado ku yihiin baa la arkay isla markaan kasoo tagnay galabteena rag mataqaanaa meesha iskimiyo reer baadiyo oo sonkor iyo shaah usoo doontay ay seefeeyeen balaayada horta meeshaasay ka kacday ma garat hadda duug inaad joogtaad ii sheegtay yaa duugaysaan ma dadkii meesha ku dhintay mase aaska aad joogtaan muxuu yahay dadkii meesha ku dhintay baadiyaha ku dhintay waan baabuur u dirnaan soo qaadnaan halkaan keena si mataqaanaa loo arko afar qof aan duugayna afar qof
kaasina waxa uu ahaa ugaas xasan sheekh ibraahim oo ka mid ah waxgaradka magaalada kismaayo sahre cabdi axmed ugu warramaya khadka telefoonka waxaana uu ka hadlayey colaad la sheegay inay ka ogan tahay galbeedka magaalada kismaayo mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacana wanaagsan haatanna gobolka gado degmada garbahaare ee ah xarunta gobolka gado ee soomaaliya ayaa laga furay maktabadii u horreysay oo ah mid dadweyne horey waxaay degmadu u lahayd maktabad yar oo diini ah oo masaajidada hoos tagta furitaanka maktabaddan garbahaare ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud isugu jirta siyaasiyiin aqoon-yahano suugaanyahano iyo weliba ururada akhriska iyo weliba aqoon-yahanada ku bahoobay arrimahaasi wufuuddan ayaa waxaay ka kala yimaadeen caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo weliba magaalada kismaayo oo xarun oo ah kumeel gaadha jubbaland sidoo kalena bulshada magaalada ayaa iyaguna xafladdaasi goobjoog ka ahaa haddaba si aan faahfaahin uga helno maktabadaasi garbahaare ayaa wariyahayaga jaamac buulla jaamac waxa uu khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxa maktabadda oo ah magaciisa layidhaahdo cabdimajiid cali gaas iyo weliba iimaan cadow kaarshe oo ah guddoomiyaha degmada garbahaarey waxaana ugu horreyn cabdimajiid uu weydiiyey hindisaha maktabadda sida uu ku yimi hindisahan wuxuu ku imaaday kadib markii dhalinyarada deegaanka ee waxbaratay ee arkeen yani baahida loo qabo in bulshada waxaa weeye garaadkooda iyo tacliimtooda kor loo qaado ayaa waxaan hindisnay in maktabadaas ayada ay tahay waxa keli ah oo dadka waxaa weeye yani aqoontooda iyo kor loogu qaadi karo sidaas darteed baa marka waxaan kusoo hindisnay barnaamijkan maktabadda maxaa ka mid ahaa marka tillaabooyinka ay dhalinyarada qaadeen si loo gaaro hiigsigiina ah in maktabad aad ka furtaan garbaare marka ugu horreysay waxyaabihii ugu horreeyey oan qaban waxay ahayd wacyigelin aan u sameynay waxaa weeye bulshada si ay u dareemaan hawsha waxaa weye aan ku jirno oo nagala shaqeeyaan kadibna waxaan bilownay inaan helno yacni materialkii waxyaabihii loo baahnaa oo as-aasiga u ahaa maktabadda sida buugaagtii oo kale inaan helno waxa la yidhaahdo dhaqaalihii loo isticmaali lahaa fududeynta waxyaabaha markaas ayada asaasiga oon u baahnayn oo dhan maktabad caankee ah ayaad furteen intee ayay la eg tahay buugaagta yaallo iyo nooca ay u qaybsamaan maktabadda yacni laba weji buu ahaa maanta wejiga koowaad baa waxaa weye noo dhacay oon ahaa yani marka ugu horeyso inaan ilaa buugaag kun buug ah waxaa weeye maktabadda aan ku bilowno maadaama haddadaan dhul noo diyaarsan uusan jirinna in guri kira ah aan kusii bilowno marka guri kirada aan kusii bilownay buugaagta hadda noo yaalana waa buugaag ilaa kun buug ah oo isku jiro dhammaan noocyada waxaa weeye yacni bulshada waxaa weye hadda ay baahida weyn u qabtay saddex luuqadood bay kor ka kooban yihiin oo carabi iyo ingilish iyo soomaali haddana qayb kasta oo kamid ah waxaa iskugu sii jiraan yacni carabi oo kale haddadan bugaag sheekooyin ah bugaag diini ah bugaag yacni manhaj ah bugaag dhiirigelin ah qayb kastana saas oo kale waxaa weye yay oga koobanta waxaa qadka nagula jira guddoomiyaha degmada garbaharey iimaan cadow kaarshe guddoomiye sideed u aragtaa maanta in galbaharey xaliga laga jaray maktabadii ugu horreysay ee gobolka aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal waxaan u arkaa wax aad iyo aada u wanaagsan oo usoo hoyday bulshada maxaanku yidhahdaa ku nool degmada tangarbaharey runtii taariikaha soomaaliya iyo taariikaha caalamka oo dhan iyo kuwa diiniga oo dhan maxaanku yidhahda buugaagtii ay ku qornaayeen iyo dhaqanka iyo hiddaha buugaag ka sheekeynaysa oo aqoon kororsi u noqonaysa bulshada maxaan ku yidhahda dadka maskaxdoodana kor usoo qaadaysa inay tahay oo ay wax qiimo badan tahay baan maxaan ku yidhahda u arkaa oo ay fursad wanaagsan loo tahay waxaan aad iyo aada ugaga mahad celinayaa dhalinyaradii hal abuurka iska lahayd oo aqoon-yahanada ahayd ay rabaan inay maktabadaas meesh sameeyaan intii la fududaysay waan uga mahad celinayaa innaga laftayaduna inaan isgarab taagno yaan go-aansanay waxaan in aad isgarab taagtaan haddii aad go-aansateen inaan hadda u samayno maxaan ku yidhahda dhul guri dawladeed aan siino guryaha dawladda aan guri ka siino si maxaan ku yidhahdaa meesha ay u noqoto meel wax lagu akristo una fududayso dadka maskaxdooda waxa hadda ay ku fekerayaan waayahay markay taariikhaha dhegeystaan bedel badan baa ku imaanaya waxbay baranayaan waa waa tahay guddoomiye imaan guddoomiye imaan waxaad sheegtay in aad idinkana garab istaagaysaan oo dhul dawladeed aad aad siinaysaan guri marka intaa laga tago degmada iyo gobolka iyo wasaaradda waxbarashada jubbaland wax gacan intaa ka baxsan oo aad dhalinyaradaas iyo maktabadda ku taageerteen ama aad ku taageeraysaan ma jiraan dhalinyarada waa waa taageeraynaa maantadan agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland baa nala joogay oo maxaa ku yidhaha shirka wax ka daafuray ballanqaadyana ka sameeyey dhaqaalana ku bixiyey meeshii iyada ahayd dhammaan dowladda iyo wasaaradda waxbarashada iyo cid aan hadda gacan ka geysanayninna ma jirto cid hore uga soo geysatay iyo cid ka geysataba waxaa soo garab istaagay dhalinyaradaas oo haddeer guriga ay ku shaqaynayaan iyo u fududeeyey fanka ay socdaan baa maxaan ku yidhaha xildhibaanada qaranka aad iyo aad baa umahadsan tahay waa barnaamijkaasna barnaamij waxaan u arkaa noo ah inuu yahay fursad aad u wanaagsan cabdimajiid in aad wejigii koowaad furteen ayaad sheegtay marka wejiga labaad muxuu noqonayaa jaamac wejiga labaad wuxuu noqonahayaa haddii aan helno sida hadda guddoomiyahaba uu noo sheegay haddii dhul maktabadda loogu talagalay la helo in dhismo casri ah oo ku habboon maktabnimo waxaa weeye geli kara inaan u dhisno kadibna aan ballaarino oo bugaagtaan hadda kun waxaa weeye waa un bilow fiican laakiin ma noqon karaan maktabad yani heerka anaga hiigsanayno oo aan rabno inaan noqono maktabada ugu weyn dalka soomaaliya uguna casrisan ee naguma filna buugaagtaas marka waxaan rabnaa inaan buugaag ilaa soddon kun oo buug iyo dhul weyn oo ku filan waxaa weeye maktabada ayaan rajeynayna insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan inaan hawsheeda u galno guddoomiyaha wuxuu carabka ku dhuftay dadka idin taageeray oo arrintan ilaa hadda wax ka qabtay inay ka mid yihiin xildhibaanada ee qaranka ee deegaanka ka soo jeedo Ee, noo faahfaahay arrintaas Eh, waa jiraan eh, jaamac arrinta hadda waxaa weeye guriga oo noogu darnaa qarashka ugu badan hadda uu nooga baxaya iyo running costiga Eh, dhammaan cidda bixinaysa waxaa weeye waa xildhibaanada qaranka Eh, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa fursadaan uga faa'iidaysanaya xildhibaanadii waxaa weye isku baakiyey oo noogu horeeyo faarax cabdi xasan ma la og yahay dhaqaalaha ku bixi kara maktabad casri ah oo laga dhiso soomaaliya khaasatan garbaarey arrintaas iyada waxay ku xirnaan doontaa marka aan dhulka aan helno inaan yani iyo naqshada aan u baahannahay markaan isla helno kadib unbaa waxaa weeye qiimeynta la samayn doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii guddoomiyaha noo fudeeyo dhulkaas
waa hagaaga dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen eh, cabdimajiid cali gaas oo ah een, eh, guddoomiyaha maktabadda laga furay degmada garbahare ee gobolka gedo iyo iimaan cali caddow kaarshe oo ah guddoomiyaha degmada garbahare waxaanay u waramayeen waryahayaga jaamac buulla jaamac haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo habeen walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaa maanta marti ku ah siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga daljir oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaaladan washington
marka ugu horeysa waxaad nooga warbixisaa safarkaagii aad ku maraysay dalkan maraykanka iyo eh, waxyaabihii aad kala kulantay ilaa iyo hadda Een, bismillahi rahmaani rahiim Een, mar kale waan idin mahadcelinayaa v o eda waxaan een, soomaalida eh, meelaha kala duwan ay joogto ayaan ugu talagalay inaan soo booqdo oon la wadaago xaaladda dalka ay marayaan eh, dhinac kasta ay tahayba waxaan socodkii kasoo bilaabay magaalada minneapolis Eh, soomaali badan aan kula kulmay si guud iyo si gaar intaba Eh, waxaan soo gaaray laba maalin ka hor washington oo aan ballamo halkan kula lahaa eh, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-ada cilmi baaris oo martigeliyay inaan kala arrimaha soomaaliya aan kala hadlo kabacdina halkaas ay maraykanka kaa doontaa waxaan u gudbi doonaa dalka canada iyo toronto Een, socdaalkaaga dad badan baa u fasiri kara in ololihii doorashada soomaaliya uu bilowday oo socdaaladiinan siyaasiyiinta ay ku tegayaan eh, ama maraykanka ama yurub qeyb ka yahay olole aad ugu jirtaan sidii aad doorashada maaragtay taageero fara badan ugu heli lahaydeen Eh, ma la dhihi karaa cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta bilaabay ololahooda doorashada soomaaliya runtii aniga waxaan ugu talagalay eh, dadku way saas u fasiri karaan laakiin aniga waxaan ugu talagalay inaan dadka la wadaago aragtidii siyaasadeed saad la socoto gudaha ayaan kulamo ku qaban jiray kala duwan oon dadweynaha kula hadli jiray Eh, tii caqabad ayaa ka timid oo dhibaata ka dhacday waa la socotaa Eh, marka eh, inaan da- dadka dibadda joogana aragtideeda siyaasadeed iyo sidaan u arka xaaladda dalka iyo eh, sida horumar siyaasadeed lagu keeni karo dhibka hadda jiro looga bixi karo inaan la wadaago sababto ah soomaalida way ku badan tahay dibadda saa la socoto aaday u joogtaa marka goobo kaloo fara badan ayaan tegey marka aragtideyda siyaasadeed inaan dadka la wadaago oon u sheego ayaa aniga ujeedkayga koowaad uu yahay laakiin waa dhe- waa loo fasiri karaa marka soomaaliya doorasha kusoo socota een, labada kun iyo labaatanka haddayba suuro gasho ee, qof iyo codkiisa ah Ee, dadkuna aad bay u danaynayaan in xisbiyo iyo nidaam wax lagu doorta dalka kusoo laabto weli nidaamkii four point five ee lagu qaybsaday awoodda soomaaliya weli wuu taagan yahay Een, xisbiyadiinan iyo ee, siyaasiyiintiinan raba in doorashada ay ka qayb galaan haddiiba ay suuro gasho oo wakhtigu saamaxo ma ku fakarteen in nidaamkan four point fiveka wakhtigii laga bixi lahaa uu yahay oo- oo doorashadan suuragal ay tahay ood xisbiyo ku gashaan hanaanka horta dhismaha dowladda soomaaliya maalinba meel buu joogay maalin buu dibadda eh, dalka lagu dhisayay dowladda soomaaliya so waa la socotaa laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa bilaabatay in gudaha lagu dhiso dowladda soomaaliya Eh, adduunkana markaas xoogaa garowshi ayuuna siiyey inkastoo weli aan laga bixin kumeelgaarkii oo waajibaadka kumeelgaarka aan la qabin haddana garowshi yaroo waxaana la siiyey in dowlad buuxda ma loo aqoonsado Eh, taasna waxay dhiirigelin ictiraafkaas ictiraaf dhiirigelin oo ah laakiin ictiraaf shaqadiisii la qabtay ma ahayn Eh, kabacdi waxaa ku xigtay doorashadii laba kun iyo iyo iyo toddobiyo tobanka dhacday oo baarlamaanka lix iyo tobankii uu ahaa oo dadku ay ergooyin kusoo doorteen xildhibaanada Eh, dowladda hadda eh, madaxweyne farmaajo madaxda ka yahay waxaa laga rabaa inay keento doorasho intaas tii hore ka duwan oo ah dadku inay u codeeyaan nidaam xisbiyana ku codayaan saa ogtahay kulankii ugu dambeeyay baydhabo ee gobolada iyo isugu imaadeen dowladda federaalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam xisbiyo lagu galo doorashada kaasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno dhammaanteen sidau ku miradhali lahaa oo ku guuleysa lahaa oo u noqon lahaa nidaam hirgela four pointy fiveka doodiisa way taagan tahay waad ogeed markii horena way taagneed haddana way taagan tahay wayna socon doontaa doodiisa laakiin aniga waxaan aaminsan dadka soomaaliyeed oo dhan qof jecel ma leh in ay hanaankan qabiilka oo loo arka adduunku inuu yahay hanaan laga gudbay hadda nidaam siyaasadeed lagu dhiso laakiin waxaa weli laisku fahmi layahay qaabkii looga gudbi lahaa qaabka ugu wanaagsan sababtoo a dadka markii hore oo four point five keenay waxay taageersanaa waxay ku dhiseen inay tirsanayeen dulmi iyo iyo tabasho ay ku keeneen marka tabashadoodaas iyo iyo in la adarees gareeyo la xaliyay u baahan tahay si looga gudbo arrintaas ayada ah laakiin waqti badan lama hayo oo doorashadii wax yar baa ka harsan nidaamkii axsaabta si dhammaystiran uma hirgelinoo xisbiyadii diyaar ma wada aha oo qaar baa laga yaaba inaan weli xataa si rasmiya isu diiwaangelinin oo hadda qorsheynaya inay xisbiya sameeyaan dalkii ammaan daraa ka jirta waxaasoo dhan markaad eegteen siyaasi ahaan ma idinka dhaadhacsan tahay in doorasho ay qabsoomi karto ha anaga waa nala dhacsan tahay inay qabsoontaana waajib haddii kale sababtoo ah waxaa shaki gelaya sharciyada dowladda jiritaankeeda waxaa hadda dowladda ayadoo dowladihii soo iska dambeeyey ayadoo ayagoona ka bixin dadka aanan ka saarin marxaladii kumeelgaarka sababtoo kumeelgaar waxaa looga baxaa in dastuurka la dhammaystiro qofii cadna dadku ay sharciyad siiyaan dadka la doortay nidaam xisbiyana lagu tartamo saasaa looga bixi karaa kumeelgaarka intaba weli ma dhicin saasay tahayna waxaa naloo garowshiye waxaana la sii ah in kumeelgaarkii laga baxay oo dowlad dowlad kumeelgaar aan hay ayaa lagu tilmaamay waxaa garowshiyadaas keliya ay ku dhisneed in dowlad kastaa mandatekeeda xilliga loogu talagala markuu dhammaado inay doorasho dhacdo hadday marka dowladdu keeni weyso doorasho macnihii waxaa waaye in sharciyadii iyo aqoonsigii dowladnimadaba ay khatar geli karto saas daraaddeed ama xisbiyada mucaaradka ama kuwa muxaafidka intaba waa in laga wada shaqeeya iyo gobolada iyo dowlada federaalkaba inay doorasho dhacdo haddii kale aqoonsiga ictiraafka dowladnimada soomaaliya khatar galaya waa gartay haddaan xaaladda ammaanka soomaaliya wax kaa weydiiyo siyaasi baad tahay wadankii baad joogtay muddo yar baad kasoo maqan tahay xelal baad soo qabatay ammaanka wadanka halkuu maraya baad aragtaa dowlad kastoo timaadana mucaarad iyo muxaafad cidoodona ha noqotay oo laga laalaada oo lugaha lagu dhegan yahay berita hadduu cabdiraxmaan madaxweyne noqdana sidaa oo kale unbaa lugaha looga dhegaya oo dhaqanka soomaalida iyo siyaasadeeda sidaas ka ah laakiin ma aragtaan wax dadkao dhan ay ku midoobi karaan marka laga soo tago siyaasadda oo si dalkii ammaanka loogu soo celiyo dadkii nolol u helaan fikir guud oo idin midayn kara siyaasiyiintiina ma jiraa waa su-aal aad u fiican runtii fikirka midaynta sidiisaba waxaa dadka la doortay inay keenaan laga rababa soomaaliya saddex xoog ayaan u qaybiya aniga markii ay ishayaan xoog waa naga baxsan yahay waa kuwaan international communitiga la yiraahdo dabcan ayaga waxay sheegaan inay balaayiin dollar iyo hanti iyo dadaal ay geliyaan sidii dowladnimada soomaaliya gadaal ugu soo noqo lahayd xoogga labaad waa inta soomaalida ay rabto in dowladda la dhiso gobolada dowladda federaalka ah siyaasiyiinta xisbiyada baarlamaanka aqalka sare dadkan siyaasadda ku jiro o dhan waay xoogga saddexaad waa xoog dowladnimada diidan waa al-shabaab marka qof kasta oo kasoo dhex baxa xoogga dowladnimada in la dhisa raba asaa mas-uuliyad ka saarantaha in xoogagaas kala duwan kala aragtida duwan kala fikirka duwan sometimes mararka qaarkood kala danaha duwan inuu isku haayo aragti oo isugu haayo u keeno aragti oo ku dhiirageliyo inay ka qayb qaataan waxyaalaha qarannimada iyo dowladnimada xoogga saaraya in qofkaas markaas hogaanka loo doorto iyo tiimka xilka hayaa laga rabaa mas-uuliyaddaas laakiin haddii ayaga ku shaqeeyaan inay isku dayaan intaasna inay meesha ka bixiyaan ka takhalusaan hanaan cusube ayaga ay doonayaan oo siyaasadeed inay soo keenaan hadda dadkan hortoodna waa joogeen wayna joogi doonaan gadaashoodna way joogi doonaan marka waxaa laga rabaa waxay ku xiran tahay cidda timaadaa inaysan isku qaadanin qof soo dooratay dadka soomaaliyeed daday soo doorteen ma aha oo cod qof iyo cod kuma imaanin sharciyad ma haystaan sharciyada waa sharciyad dadban oo qaab dadban ku timid ayagaa marka waxaa laga rabaa fikirka fiicaneed ka dhawaajisa ee ah dadku inay u wada shaqeeyaan qaranka iyo dowladnimada inay keenaan laakiin hadday dadkii qaar colaadaystaan qaar xukunkii ka tuuraan qaar maaragtay looq u istaagaan dad aanan karti u lahayn inay dowladnimada hogaamiyaan ay ka wada buuxiyaan oo ku dhisan yaa aniga daacadii ah yaa kartila aansan ahayn haddee dhibaatada imaanaysa oo dadka soo wajahaysa oona isku qaldi doonta maxaa laisku raacsan yahay maxaa laisku diidan yahay cidda dhifayn garaynaysa oo qeexaysa oo cadaynaysa waxaa laga rabaa inay hogaanka iyo dadka talada haya ay yihiin dad badan oo aqoon-yahan oo soomaaliyeed oo dunida ku nool walaac ay qabaan oo ah sida soomaaliya ay noqon doonto mustaqbalka waxay leeyihiin siyaasiyiintii hore u hayay xukunka ee dalka soo maray aad ka mid ahayd labada kun iyo tobankii markaad iska casilaysay wasiirkii iskaashiga caalamiga ah iyo s- waxay doonayaan inay iyagu mar kale ku noqdaan xukunka kuwii cusbaa waxay doonayaan inay ku dheganaadaan had iyo jeer alle waxa loo baratamaya waa un kursiga ee cid aragti iyo horumar dalka u dana oo dadka u dana oo nabadda u dana cid eh, ku baratamaysa oo u ordaysaa ma jirta leeshaa dadku aqoon-yahan ku qabaan eh, siyaasiyiinta ay un kursi raadinayaan ee aanay raadinayn xalka ummadda maxaad uga jawaabi lahayd runtii eh, dee taas waa waa tuhun tuhunkaasna cadayna u baahan yahay laakiin aniga waxaan isleeyahay intaas waxa loo dhimanayo oo loo rafaadayo oo dadku marna duurka loo gelayo Eh, dabcan anagu en, eh, dagaalka siyaasadda muqawaman ka bilaabna inaan ciidamada etoobiya aan dalka laga saaro dagaal iyo dhibaato iyo waxaan usoo marnay juhdi fara badan En, dalkan joogna intaasoo jeera assassination iyo dilid iskuday shabaab ka baxsanay Eh, waad ogtahay colaad waad joogtay xamar markii maka almukarama meesha keliyo la maray ay ahayd dadaas soo maray rafaad iyo dhibaato iyo naftooda halis u geliyey En, qadarin iyo ixtiraamna dadka soomaaliyeed iyo ajar iyo xasanaad ilaahay aan ka helnaan ka rabnaa laakiin dadku saas ma wada aha dadaa raba inay dowladnimada istaagto wanaagu yimaado horey loo socdo dad badan oo soomaaliya tixgelintaas ayaa raba aniga waxaan aaminsanahay intaas dhexda ku jirta ee xoogga dowladnimo dhisida raadina xataa haddii laisku geeyo jallengeska soomaaliya haystaa keligood kama bixi karaan laakiin haddaad intii yareed kala geyso ood caqabado kala dhex dhigto ood colaad kala dhex dhigto oo midba gees aad ku bursato runtii kama shaqaynayso waad ogtahay magaaladan wolwala laga xoreeyey qaa- tusaale ahaan muqdisho oo kaleeto oo dadka soomaalida isugu tageen oo laga xoreeyo gacantooda laga bixiyey maanta waxay maraysaa nabad madaxweynaha la doortay dadka muqdisho oo dhanaa usoo baxay oo u dabaaldegay waa la abuuray jawigaas dad ka horreeya abuuray madaxweyne asagu ma abuurin marka waxaa la rabaa laakiin in lagu wada shaqeeyo wanaagaas iyo dowladnimadaas iyo soomaalinimadaas iyo in dadka loo bixiyo rajo iyo mustaqbal laakiin in gadaal loo noqdo gadaal haddii loo noqdo waxaa ka mas-uula ciddii markaas xilka haysa cabdiraxmaan waayo aragnimada aad ka hadashay ee siyaasadda soomaaliya muddaa muddaa loo soo joogay waa la arkayay wixii wixii burbur ka dambeeyey dad baa waxay aaminsan yihiin ama s- een, la arkay marka ay xukunka raadinayaan qof soomaaliyeed wanaag raba ummaddii barwaaqo horseedaya jannaan inad gelinayna bay leeyihiin markay kursiga fariistaanna wax ka duwan waxa ayaa soo baxa ama madaxweyne ha noqoto ama ra-iisul wasaare ha noqoto ama wasiir ha noqdo qofka shakhsiyadda wanaagsan ee siyaasiga ah ee dadku yaqaanaan ee dadka jecelyahay markuu dalkii tago oo xukun qabto waxay tahay way aragnimadaada waxaa bedela oo nooc kale si kale u noqdo waxa- marka hore waxaa la isku jeclaadaan aanan aanan qiyaasnayn runtii Eh, laakiin normal siyaasadda caadatan ahaan dadka tartamaya oo xilka raadinaya barnaamijyo qurux badan way soo dhigeen dabcan madaxweyne hadda maraykanka aan joogno intaasoo barnaamijuu sheegay inuu qaban doono maantana waxaa hortaagan caqabadaha waa arkaysa laakiin sideedaba marka horaan dadka waxaan lagu qiyaasin een, een, waayo aragnimadooda waxaan lagu qiyaasin kartida intee la egay leeyihin waxaan lagu qiyaasaynin maxay dalkan usoo qabteen maxay soo mareen waa laga yaabaa in layskala dhaco qof la yidhaahdo qofkanaan jecelnahay ama saan soomaaliya waa dalka keliya ee dadka siyaasadda raadinaya ayagoonan la aqoonin aragtidooda siyaasadeed iyo say wax u qabanayaan iyo mushkiladda soomaaliya say u fahamsan yihiin xukunka loo dhiibo waay in badanoo madaxweyneyaal dalka hadda soo maray si deg degay isaga soo baxeen xukunka maalin ku hamiyeen sanad ama sanad ka yar inay raadiyaan wayna heleen siyaasadda waa shaqshaksi waa nidaamka aan rabno in laga gudbo oo xisbiye loo gudbo oo xisbi lala xisaabtamay hadda kabacdi aanan qof lala xisaabtamin ee xisbigaas ou noqdo xisbiga aragtidiisii iyo barnaamijkiisa lagu dooranaya dadka soomaalida waxaan ka rajaynaynaa ama xildhibaanada wax doorta ama kuwa shacabka hadday ahaad- yihiinba inay dadka ku tixgeliyaan aragtida iyo waxa uu qabanayo iyo khibradda uu leeyahay waxaan oon layskala dhicin qof oon layskala caashiqin Wa- laakiin waxaa waxaa dhibaatadu ka taagan tahay ee dadku ka walwalayaan waa qof walboo meeshaa taga oo madax noqda waxa uu u dhaqaaqi laaya ma lugaha lagu dhegan yahay ma siyaasad kalaa haysata ma shakhsiyaddii wanaagsanayd iyo dadnimadiisiibaa markuu halkaa tago oo oo- oo oo- oo maaragta dhexgal nidaamkaa burbursan ee si kasta looga faa'iidaysan karaa wax isbedelaan ma qabyaaladii iyo dadkii ku xeernaa ee ehelkiisa ahaabaa bedela dadku waxay isweydiinayaan maxaa bedelaya shakhsiga Horta wanaagsan caqabadaha ay maxaa leadership ama hoggaan wanaagsan maxaa loo laayahay caqabadaha iyo taxadiga soomaaliya yaalla ma yara runtii een, awoodaha isku hayana ama sida kuwa gudaha ama kuwa gobolka ama kuwa dibadda internationalkana ma yara waa waa xoog badan yihiin aniga waxaan isleeyahay waxaa keenaya qofka xilka raadinaya marka hore mushkiladda la sahlan banaanka markuu joogay mushkiladda la sahlan tahay waxaa laga yaabaa waayo arrimo badan inuusan haynin oo xooga ishaya aniga tusaale haddaan kaa soo qaado markaan mucaaradka ahay wax walba ila sahlanaayeen markaan xukuumaddii dowladdu soo galay waan arkay culayska ay leedahay markaan ka yara baxo dhinaca international communityga u beeray waxaan arkay waxa international communityga ka dhex socda ee soomaaliya ku aadan qofka marka hadduusan waayo aragnimo wada buuxdo haysanin way ku- wuxuu hal mal hal angal inuu ka arkaa laga yaabaa dhibka inuu sahlan yahay oo is yidhaahdo waxaan mushkiladan waa ka qaban kartaa laakiin markuu angalada dhan arko oo dhammaystirtuu fahmo yaa soomaaliya isku haya caqabadaha maxay yihiin xaggee xoogaga soomaaliya dhibaatada ku ah iyo xoogaga looga faa'iidaysan karo daldhiska say kale yihiin qofka markuu kale ogaado waa waa muhiim ta kalena waa qodob kalaad waxaa waaye waxaan la yidhahdaa ranking priorities inaad mudnaanta kala hormariso soomaaliya markaad madax noqoto waa run qofka xafiiska tago waxaa kusoo dhacaya mudnaano kala duwanoo ciiddaas ka badan marka saad u kala hormarinaysa ayaa ta ugu daran ah laakiin madaxdeennii waxay jecel yihiin intii yareeda doorashada la soo gashay iyo ninba ninka ka liita in xilalka loo dhiibo taasna waxay keenaysaa marka inaa cid meeshii kaa saari karta aysan jirin waa inaa ogolaataa dad kaa karti badan kaa khibrad badan kaa waay aragsan inay taladii ay kula wadaan haddii laakiin taas aad diido oo taxadiyaadkii iyo caqabadihiina ay faray ka bateen dee wadada aad garaacaysa waa wadadii fashalka iyo guuldarada tegaysa haddaan kula kaftaba haddaad berri madaxweyne noqoto doorashada gasho oo lagu doorto suuragal ma tahay in sidaa aad ku eedeynayso madaxda soomaalida ee hadda jirta si lamida aad samayso ragga kula gara doorashada xisbigaaga iyo kulligo siyaasad kuwa aad garbahaada ka buuxiso waa gartay waxaan rabaa su-aal aan caadiyan ba la weydiin siyaasiyiinta oo mucaaradka ah oo aad ka mid tahay haddii la weydiina dabcan jawaabo aan laga filayn inay bixiyaan ay jiraan ayaa raba inaan ku weydiiyo madax baa hadda waddanka ka talisa ra-isul wasaarihi madaxweynea jooga mucaarad baad ku tihiin siyaasaddoodii baad diidantihiin wax badan oo ad ka sheegteen oo dhaliilaha oo aad ku dhaliilaysaan waa jiraan laakiin dabcan qofku bani aadamka hadduu wax samaynayo wax un wanaagsan wuu sameeyaa boqolkiiba sagaashan maanta ha noqotee wax aad hadda ku ammaani karto dowladda hadda jirta oo aad dhihi karto tallaab nooca ayay qaadeen horumar nooca ayay sameeyeen wax ammaano aad u haysa ma jiraan dhaliisha marka laga reebo wallahi de aniga shaqadayda mucaaradnimada waxay tahayba in aan tilmaamno waxa oo oo dhaliishaas dowladda wax wanaag u tilmaamana waa badi mar kasta wax kastoo wanaagaada qabata xataa wax hoos u dhigaya haddii markii hore lagaa filayo qof wax weyn qabana inaad hadaa wax yar qabato dadku ma arkayaan wax yarka expectationka waaye waxaa markii hore la abuuray expectation aad u weynay dowladdan abuurtay oo wax weyn inay qaban doonto dalka tiyaa hoos usoo dhacday laakiin ma xusaysaa mid iyo laba waxa wanaag ay sameeyeen dabcan qof bini aadan oo shaqo qabtay oo wax wanaagsan aanan qabanin maba jiraanba waxaan kuu sheegaba in i m fta hadda shuruudihii ay rabtay inay kiib gareeyaan macnihii inay ku haayaan meeshoodii ayse ka hoos dhicin standardkii waa wax weyn oo qabasho ah inay isku dayeen hay-adaha maaliyadda in laga dhigo hay-ado oo nasahan inkastoo weli aan u baahanna hanti dhowrka guud in la madax banneeyo sharci waxaa jira baarlamaanka yaalla waana codsi halkan aan ka jeedinayo oo ah hanti dhowrka inay baarlamaanka soo doortaan dowladda inay magacowdo maaha weli xafiiska madaxweynuhu yaallaa sharcigaas inuu seexaan ka rabnaa si hanti dhowrka u madax banaanaado oo karti u yeela madax banaano uu heli karo inuu hay-adaha dowladda la xisaabtamo uusan ka baqin qoladii soo magacowday inay inay xil ka qaado marka tillaabooyinaa jiro oo xagga finansiga u baahan laakiin ina dhammaystira ay tahay oo in hore loo sii wado ayaga naftooda marka xataa wixii la qabto wanaag anaga in la dhammaystiraan rabnaa wanaagii waa gartay su-aasha ugu dambaysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal noloshaada ku saabsan siyaasi baa tahay cabdiraxmaan abdishakuur soomaalidu inta badan way ku taqaanaa maxaad jeceshahay xiliyadaada firaaqada inaad samayso inaan wax akhriyo
sportiska se isku tihiin sportiska aad iyo aadaan u fiirsadaa weliba markii uu yahay maaragtay world cupka ama champion league haye cunadu maxaa ugu jeceshaan cunto cunada waxaan ugu jeclahay salmon fisk kalluunka kalluunka
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii martida mikrofonka waxaa marti ku ahaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah guddoomiyaha xisbiga daljir oo nagu soo booqday istuudiyaha v o eda ee magaaladan washington waraysigaasi oo muuqaalah waxaad ka daalacan kartaan bogga aan ku leennahay v o eda ee v o a somaali com inta aan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatanna ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxay noo soo diyaarisa islamarkaana inoo soo jeedinaysaa sahre ciida nuur
oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington qodobadaan idinku haya caawiyo cawayskana waxaa ka mida dacwad dhex martay nin dukaan haysta iyo haweenay wax ka iibsatay waxa kale oo aad maqli doontaan
intaad cilmigii dhexkaysay sabab u ah dhimashadiise marka afkooda kala dhaqaaqeen maxaad maxaad maxaad xashaqu uu ka dheeftay
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo cawayska aynu ku bilowna ee haweenay soomaaliyeed oo meel baadiye ah ka soo safartay ayaa nin dukaan haysta ka iibsatay kaadhka bribeydhka loo yaqaano ee lagu shubto telefoonada si loogu hadlo islaantii markii ay la hadashay qofkii ay doonaysay ayay ogaatay in lacagta ay ku hadashay ay ka yar tahay intii ay markii hore ku shubatay ninkii dukaanka lahaa ayay ka dalbatay inuu baaqigeeda u soo celiyo isaguna wuxuu u sheegay in kaadhkan ay iibsatay aan lacagta ugu hadhay dib looga soo celin karin islamarkaana wax baaqiya aanay islaantaasi loo celin karin arintii qir iyo qir bay noqotay bal ka waran dhegayste haddii adiga gartaasi laguu dhiibi lahaa sideed u xalin lahayd aanu baaqo cabdirasaaq ibraahim maxamuud oo isagu arintaasi goobjoog ka ahaa cabdirasaaqaye aniga waa mahadsan tahay sara nin darawal haddii uu sa badan yahay maalin baa jirtay meel tuula aan joogay oo deegaanka deegaanka dhadhaab un hoos timaado marka nin dukaan nin dukaan ku jira iska sheekaysanadi ququsdas maama hooyo maalin soomaaliyeed oo maalin miyiga kasoo aroortay baa waxay la imaatay telefoonka kan oo qoslayaha la dhaho ama tooslaha way u dhiibtay konton shilin bay faraqa kasoo furtay meel miyi e bay markaa kasoo aroortay wiil ayada ay dhashay oo magaal wiil ayada ay dhashay oo magaalada soo jiray bay markay tiri ay rabtay inay la hadasho hooyo waxay tiri bal igu shub lacag konton shilin ay igu shub marka halkan companiga laga isticmaalo safaricom baa la yidhahaa safaricomki kontonkii shilin baa loogu shubay iigu dhufay tiri hebel iisoo bixi marka waa loo soo bixiyey magacii xaggo kale istaagtay marka waxaa loogu shubayaa waan gartay cabdirasaaqow waxaa loogu shubay waa lacagtii bribeidhka ahayd ee telefoonka si uu telefoonka ay ugu hadli karto inankeedii u wici karto waa ina telefoonka lacag ugu jirtaa marka dukaankii bay weydiisay ku tiri konton shilin oo lacagta kenya ah iigu shub wiilkaygii nambarkiisana halkan iiga soo saaro ii garaaca sooma ama ii waca ha ha marka kontonka shilin marka hadda waxaa loogu shubay telefoonki taybil ahaan loogu shubay marka lambarkii baa loo soo bixiyey wiilkeedii bay la hadashay xaggo kale la istaagtay way la sheekeysatay way soo bogatay marka way la imaatay waxay tiri hooyay iga jar inaa go-in bay markaa muudaysaa iina fiiri maxaa igu soo haray lacagti ma fahamta haye marka wiilkii baa ka qaaday lambaradii lagu fiirinayey buu dhayal gareeyey ama ku dhuftay hal afar afar baa halkan lagu fiiriya inta badan iyo xidig hash marka uu ku dhuftay wuxuu ku yiri hooyo waxaa kugu soo hartay shan shilin oo lacaga ma garat haye hooyo waxay tiri cusbo igu sii ama milix waxaad u taqaano cusbo igu sii tiri shanta ya shanta shilin cusbo igu sii a marka telefoonkeena lacag lacag marka ciida waxay moodaysaa marka lacagta inay weli meeshii dukaanka ay wax ka qaban karto macnaha haye haye haye dee ninkii muxuu yidhi marka ninka muxuu dhahaa de wuxuu yidhi ma ma fahamte
ugogoyahi gablada ugoyogamugasiugogoyahi gablada ugoyogamugasi ugogoyahi gablada ugoyogamugasi ugogoyahi gablada ugoyogamugasi haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanu idinku haynaa qaybtii labaad ee waraysigii fanaanada xamda cabdikinaal xamda kuweyn waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o eda ee hargeysa sagal mustafa xasan waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska waxaana marti ku ah xamda cabdikeenaal xamda kuweyn xamda marka aanad fanka ku dhex jirin maxaa kale oo aad jeceshahay inaad qabato wakhtiyadaada firaaqada
walaal sagale waktiyada aanan aanan fanka ama xaaladiisa ama hees laxan ama aanan heestuubeynin waxaan qabtaa qaybta sportiska hadday tahay jiim baan waqtiga isku maaweeliyaa jirka inaad dhisto oo kale aada iyo aad aada iyo aad hargeysa jiimo badan baa ka furana imika wadanka wuu casriyoobo maasha allah markaa jiimkaasaan tagaa dee waxoogaa baan iska soo yaro dhididiyaa xagga isneelada la jecel yaa layidhi imika markaa waa inaan dhan dhuubanoo dhex yar waa hagaag dadku inta badan waxay kugu tilmaamaan inaad xagga labiska aada iyo aada labiskaagu maxaan idhaahdaye uu aada usoo jiito shacbiyadda iyo maxaan idhaahdaye qosolkaaga de sare cidla nuuro washington iyadu inay loo joogta oo barnaamijka soo saare ka ah aynu leenahay bal hollywoodka shaqo nooga soo
hollywoodka waxa waxaan umalaynaya inaynaan gaadhayne walaal aad baad mahadsantay isa kale kolley labiska dadku way sheegaan oo halkaa duruucda ka iibsata hadalkeed laakiin wuxuun baan isu arkaa anu dadkaas umbaan la simanoo duruucdana halkay ka iibsadaan ama dubay oo kale anu dalbadaa waxba ismalihi dadkaad dheer tahay waaga kalarada markaynu u nimaadno kalaradeebaad adigu xamdi ahaan aad aada u jeceshay haddii aan wax kaa weydiiyo waxaan aada u jeclahay kalada kalarada aanin xidho dharka dharka bluga bluga blug royal bluga dhaaga hadday jirto cadaanka oo kale binkiga kalaradaasaan aada u jecelahay waagaag markan dhinaca cuntooyinka u nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xamta kuweyn talow cuntooyin nooceeya ayay jeceshahay matalan haddiiba ay naga soo horbaxdo si aanay dadku ugu wareerin dookaaga markiiba waxaad jeceshahay ama cuntooyinka ama sharaabka bal nooga soo qabo sagalay dalabkaasi waaba diyaar waxaan aada u jecelay ama aan ka dambeeya bahalka bariiska laydhaa bariiska aan aada u jecelay dadkay dhegeysanayeen lacalla hadday casuumaan waxaan leeyahay bariis waan garta dee waa kaa sharaabka markaynu noqoto xaggiisa sharaabka wax walba waan cabaa waxbaba ma diido xagga hilibkana oo- oo aada baan isugu wanaagsan
waa hagaag dhegeystayaal n xamda queen waxaan jecelahay heesta labaad ee barnaamijka aad inoo soo qabanayso n ma jirtaa intii aad ku dhex jirtay fanka heeso tiro badan oo maxaan idhaahdaa ama wax kugu dhacay laga sameeyey ama adigu aada abwaana ka codsatay ama heesaha aada qaado heeso si gaara dareen gaara kuu sameeya markaad qaadayso ma jiraan haa sagalay way jiraan een, waxaa jirtay hees een, sanadkii cusbaan kaga qayb galay oo jacaylka Mhm.
ka hadlaysa heestaas anaa een, ka codsaday abwaanka aad baan u salaamaya abwaan sakariye saxardiid awaare laxanka waa maxamed biike heestaas een, waxaa jirta jacaylku een, bulshada markaan iswareysano ama dadka oon waxaan ku ihi jacayl baa yahay jacayl baa sidan ii sameeyey qof baan jecelaa sidan igu sameeyey waxaasna jacaylkaa sababay marka xaggii wanaagsanaa kama eegina jacaylkan dhibaateeyey dadkay ka barooranayaan ee heesaha oo wuxuu baan ku ihi abwaankii hees jacaylka ka hadlayso ka hadlayso oo waxaan ku ihi taariikhihiisa meel dhigaysa ii samee marka abwaan sakariyisa xardiid baa sameeyey heesta iyo jacaylo maxaad dhib keentay baa la dhahdaa maxaa dadka kala dhantaasha aad iyo aad aada iyo aad Een, markaa heestaasi bulshada unbaad ka samaysay mise qudhaada jacaylku maya kusoo qudhaydana safray?
way maya jacaylka wii safmareeyey aad iyo aad Een, aniga dareen igu jira iyo bulshada dadkaasoo wallaahi bilaahi aan dad badan oo jacaylkaa ka cabanaya arkay ood la dareentay oon la dareemoon haa dhaawicii la dareemayo saa darteed baan uga codsaday abwaanka waa hagaag heestaasi jacaylo maxaa dhib keentay codka xamdi kuweyn iyo weliba ereyadiisa kariye awaare dhegeysa haboon jacaylo maxaa dib keentay maxaa dadka kala dhantaashay maxaad niyad dhowrsanayd iyo qalbiyo badan dhaawac yeeshay jacaylo qalbiyo badan dhaawac yeeshay qofkaad ku dhacda ogsooni adoo dhagar qabe ku caana intaad cilmi ii dhexgaysay sabab u ah dhimashadiise markay hodanka la dhaqaaqeen maxaad maxaad maxaad xashaqo uu ka dheeftay qofkaad ku dhacda ogsooni adoo dhagar qabe ku caana intaad cilmi ii dhexgaysay sabab u ah dhimashadiise markay hodanka la dhaqaaqeen maxaad maxaad maxaad xashaqo uu ka dheeftay haddaad igu dhiirigelisay inaan ku dhaga nuglaado wiilkaad ii soo dhowaysay sirtayda markaanu dhiibay hadduu cido kaga dhaqaaqay maxaad ii dhaarinaysay jacaylow ii dhaarinaysay aniga markaanu dhiibay hadduu cido kaga dhaqaaqay maxaad ii dhaarinaysay aniga ii dhaarinaysay
waxagaag een xamdi markaynu heestaasi jacaylo maxaad dhibkeentay intaasi kaga nimaadno een fanka intii aad ku jirtay maxaad is leedahay koow iyo laba aad noo soo qaban kartaa oo caqabado kaa hor yimid ama dhibaatooyinka fanka aad kala kulanto ama fanaaniintu waxyaabaha ay la kulmaan maxaa ka mid ah
sagalay walaalo aad baad mahadsan tahay een, wallaahi horta caqabado een, adag ama dhibaato anigu kalamaan kulmin oo ilaahay baaba ii dhib yareeyey laakiin een, way iska adagtay markaad xagga faamiliga ayay kugu yara adkaanaysaa adugu fanka gelaya marka caqabad waxaan kala gulmay xagga faa'i- faamiliga een, laakiin alxamdulilah wax kaloon sheeganaya ma jiro waxagaag een xamda bal heesta kale ee aynu usoo xullo si ay caweyska inagala qeyb qaataan een, v o a een, maxaad jeclaan lahayd inaad usoo xusho sagalay waad mahadsan tahay heestan waxaan kuley dhegeystayaasheena qaaliga inaad adigu soo xushid wahagaag waxaan jecelaya mid kamid a heesahaaga oo la yidhaahdo dib miyaad usoo dhalan kolley mahmahbahayd qofkaasi marka la yaro fahmi waayo inaa la yidhaahdo nin hadduu seexdu soo tooso waa isagii uuna ma dib buu usoo dhalanaysaa heestaasi maxay ku timid qisadeeda heestaas waxay ku timi qisadeedu walaalo een, kolley qofkaa dee laleeyahy dib miyuu usoo dhalayo muu isbe- dib miyuu usoo dhalan oo calaashaan miyuu isbedelayaa qisada abwaan xasan dhuxulaab saalax ayaa gadaal loogu noqonayaa laxanka waxaa saaray maxamed miir xaaji dhegeysa haboon codkuna waa adiga wahagaag heestaasi dib miyaad usoo dhalan iyo xamda kuweyn mar kale dhegeysa haboon
mar haddaad mar haddaas aad dibtaydiyo xilligayga neebtahay marna hadali dhaawacay dhaawaca tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada kana reebo dhaariyo hawsheegi qowl dhaba kala reebo dhaariyo hawsheegi qowl dhaba dhooshodka qosooshiyo kala reeb reeb kan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba kana tali wixii dhiba wixii dhiba kala reebo dhaariyo hawsheegin qowl dhaba kala reebo dhaariyo hawsheegin qowl dhaba dhooshoodka qosooshiyo kala reeb dhan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba kana tali wixii dhiba wixii dhiba ibae mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage dib miyaad usoo dhalan usoo dhalan dib miyaad usoo dhalan usoo dhalane mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage miyaad usoo dhalan usoo dhalan inaad u soo dhalan u soo dhalan eh.
xamda eh, barnaamijku gebagaba ayuu kusii suqayaa inagoo mar kale ku celin doono washington iyo sahre cidlanuur n heestaad jeclaan lahayd in aynu usoo xullo dhageystayaasha oo aynu ku macasalaamayno n maxay noqon lahayd
sagalay walaalo waxaynu ku macasalaamaynayna in barnaamijka kusoo xidhanaynaa hees la yidhaahdo fikir aroor haye ereyada waxaa leh abwaan xasan dhuxulaab saalax laxanka waxaa saaray cali caanso muusigu waa axmed weli codkuna waa hahey waa adiga heestaasi maxay odhanaysaa markaa heestaas waxay odhanaysaa haddaan inoogu yaro luuqeeyo markaad urgubyo tan annawmal wareera markaad oohin mudatan annaa ilmada dariirsha axmarkaad tidhaahdaan anna ah haleeyahay way axmarkaad tidhaahdaan anna ah haleeyahay markaadii darnatay talloo igu adkaata aburo soo wadan kani hooy hooy dad jacayl aburo soo wadan kane naaftan ersiga kula neece markan kaa agwaayaan ogow ogow ana fikir aroora ogow ogow ogow ana fikir aroora
waa xagaag intaynaan heestaasi kaga bixin dhageystayaasha xamdaay een fursadda ugu dambeysa yaad jeclaan lahayd halkani inaad salaan uga gudbiso
Een, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan ka salaamayaa dhammaan faniskaygu adduunka dacaladiisa meel kastoo joogaan faamligayga dhammaan intii muuqayga iyo magacaygaba garanaysaan salaamaya sagale aada iyo aad baad umahadsan tahay markaad urgubyo tan way anoomal wareera markaad oohin mudatan anna ilmada dareersha axmarkaad tidhaahdaan anna ah haleehay way axmarkaad tidhaahdaan anna ah haleehay markaadii darnaatay talooygu adkaata
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington haddaynu intaasi kaga soo gudubno guud ahaan idaacaddeeda iyo fiidnimada intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waa nuur xasan nuur bukhaari anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi guud ahaanba hadaf v o eda leh nabadgelyo